bismi illaah ujeedda xukun maxkamadeed taariikhdu markay ahayd kow iyo labaatankii bishii sideedaad laba kun iyo toddoba iyo tobanka maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow xasan cali xasan kerow saddex iyo labaatan jir ah ina edebo xasan ibraahim ku dhashay bakool labo cabdiraxmaan ciise cali fiidow labaatan jir ah ina shukri sheekh siyaad ku dhashay xamar degan daynile kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab gaar ahaan qaybta fulisa dilalka gaadmada ah sidoo kale eedaysanayaasha waxaa lagu soo eedeeyey in ay dileen labadii bishii koob iyo tobnaad laba kun iyo lix iyo todobanka marxuum nabadoon hilowle xeefow xuseen isla goobta ay dileen ku geysteen ay ku qab ku geysteen ciidanka amniga degmada wadajir ee ku qabteen iyagoo lagu soo qabtay hubkii ay dilka ku geysteen oo ah laba bastooladood makoora makaarof ah iyo hal bambo dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysanayaasha kale ah xasan cali xasan kerow iyo cabdiraxmaan ciise cali fiidow ay ka hor qirteen garsoorka ciidamada hortiisa kuna caddeeyeen in ay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab qaybta fulisa dilalka gaadmada ah isla markaana ay iska soo raaceen labadooda degmada dayniile iyagoo imaaday bannaanka masaajidka ku yaalla degmada wadajir oo uu nabadoonka ku dukan jiray si ay ugu dilaan halkaas marka ay marka la gaaro xilliga salaada markii ay dilku markii uu dilku dhacayayna ay ku soo baxeen ciidanka amniga sidaasna lagu qabtay labadooda iyagoo ku hubaysan hubkii ay dilka ku geysteen oo ah laba bastooladood iyo hal bambo markay dhagaysatay markhaatiyaashii la horkeenay maxkamadda mid midna ay u weydiisay maragfurkooda waxay ka hor caddeeyeen garsoorka hortiisa in ay la kulmeen laba eedaysane oo dilaya nin oday ah meel masjidka u dhow kadibna ay isku dayeen in ay ka baxsadaan goobta ayagoo xabado ku soo riday markii labada xabadaha laisweeraarsanayay ay iyaguna dhaawacmeen sidoo sidaasna looga qaaday hubkii ay wateen laguna xiray markay aragtay dembi muujinta la hor keenay maxkamadda horteeda ay ka mid tahay caddaymaha lagu qabtay cadeynaha laga qoray markhaatiyaasha qiraalada laga qoray eedaysanayaasha warqadaha caddaynta dhimashada marxuumka sawirka marxuumka iyo hubkii loo isticmaalay falalka dilka ah oo laba bastooladeed oo makaarof ah iyo hal bambo markay dhegaysatay doodii u dhexaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamaddu waxaa u caddaatay in kow cabdiraxmaan ciise cali fiidow labo xasan cali xasan kerow ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum hilowle xeefow xuseen ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raacfaan waa billaahi towfiiq